bismillahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin mudane madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed mudane ra-iisul wasaaro mudane wasiir wasiir ra-iisul wasaare ku-xigeeno wasiiro wasiiro ku-xigeeno wasiiru dawlayaal iyo xildhibaanada iyo dhammaan safaaradaha dowladaha aan walaalahan oo saaxiibada nahay iyo hay-adaha igad iyo african union iyo arab league iyo ambasador mahiga iyo ugaasyada iyo malaaqyada iyo suldaanada iyo dhammaan dadweynaha qaybihiisa kala duwan hay-adaha amniga iyo fanaaniinta iyo warfaafinta asalaamu calaykum salaan kadib galmudug iyo puntland iyo ahlusunna waljamaaca iyo guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmooyinka iyo dhammaan intaan ka tegay assalaamu calaykum salaan kadib walaalayaal mahad ilaahay iska leh ilaahay baan u mahadcelinaynaa sharaftan iyo wanaaggan oo maanta ilaahayna siiyey runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa ilaahay waa taariikh dadkoo dhanna waa sheegeen waa maalin taariikhi ah waxaan rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed dhibaatadii ay ku jirtay maalintai ugu dambaysay inay noqoto waana u jeednaa iftiin baa inoo baxay waxaa nagala rabaa annagoo dhan iftiinkaas inaan tiigsano runtii dowlado badanaa la soo dhisay dowladdii ugu horreysoo lagu soo dhisay walaalaheen jabuuti madaxweyne ismaaciil umar geele gogoshu uu ku fidiyey jabuuti dowladdii lagu soo dhisay tii kaloo ku xigtayn waxaa lagu soo dhisay nairobi walaalaheen ayagan aan dariska aan nahay tii labaadna haddana waxaa lagu soo dhisay dowladda jabuuti marka waxaa ii muuqata maanta caasimaddeena inaan u fadhinno shirweyne dastuur lagu ansixiyo ummadda soomaaliyeed ay leedahay dastuurku dad badanaa wax ka sheegeen dad badanaa wax ka sheegeen laakiin anigu waxaan aaminsanahay inuu bilow fiican yahay marka qof aan waxba haysan wixii bilowga uu helo marka hore inuu alxamdulilaahi u yidhaahdo kadibna sida uu asiga u hagaajisan lahaa inuu ka fekero dastuurka ma dhamma ilaahayaa ubaadhan wax ilaahay qore ubaadhan wax bani aadan sameeye waxbaa ka dhiman laakiin waa bilow fiican waxaan heli karnaa wakhti aan haysanaa wixii ka dhimanna aan ku darsanno wixii aan zaa'idoo naga galayn aan ka bixinno marka ummadda soomaaliyeed ayagaan asxin doon marka ilaahaygii noo suurtogeliya aad baan ugu mahadinaynaa walaalkii gacanta nagu siiyey ay ugu horeeyaan dowladaha oo walaalaha oo ciidanka noo soo diray sida uganda iyo burundi iyo dowladda jabuuti iyo kenya iyo etoobiya oo dadaal badan ku bixiyey runtii amnigan keenay iyo ciidamada geesiyiinta oo t f d da aad baan ugu mahadcelinaya mahad ilaahay baa iska leh waxaan leenahay kuwa dowladiidka intii gacantooda ku dhimanna waxaan rajaynaynaa in ilaahay ka bixiyo iyagana kuwa dhibaatada wadan inuu ilaahay naga qabto kuwa walaalaheena oo la qaldoo dadka yaryarana in ilaahay wanaagga tuso soonka fadligiisa runtii maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin soona soonka fadli badan uu leeyahay kolley culimmada hore u sheegtay waxaan is leeyahay haddii dowladda dastuurkan maanta la bilaabay ayadoo soonna ay tahay ilaahay soonka kheyrkiisana siiyo kan ilaahay kheyrkiisana siiyo kan soo socdan ilaahay nabadha nagu gaarsiiyo waxaan rajaynaynaa in ummadda soomaaliyeed ay dhibaatada ka baxdo runtii haddii maanta dastuurka kan oo hadda loo joogo oo magaalada caasimadda muqdisho loo fadhiyo oo ilaahay unoo hirgeliyo dowladda lagu dhiso ummadda soomaaliyeed anigu waxaan isleeya meelay gaarsiin doontaa